bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsudyaala ha ka dhowaada warkahmina meeraadiyaha warsan qodobada idinka dheegi doontaan oo nimaadan dhownsudyaala walibaa ku mid ahaa odayaalka dhaqanka koonfur galbeeda weliba reed iyo dhikeena doorashada madaweynenimada shacabka magaalada baydhabo weliba iyoon ha korjeysadeenaa iscasilaadii guddiga doorashada koonfur galbeeda aqoon-yahanada koonfur galbeeda weliba iyoona ku hadaleenaa siyaasada hadda ku teegan magaalada baydhabo kulun sanadeedka golaha wasiirada ee dardargeliyowka qorsho qaran oo ah ka gebgaboobay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waliba ayaana ku hadalay dadkii amisom iyo geek iyo dili shirka wasiirada amniga dowlad goboleedyada anka-oonka furmi kismaayo ku dhowaada saytuun arday oo lug afduuwaday magaalada bamenda
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaasowo arbaa talaadin iyo bahasta taariikhdan iyo kaedanta lito bilo tumi koowaad ee sannada labada kun tumiyo siyeedka intaas waliba ayuu haayana qodobadii warkahamiinimaanka doolka roonaay indiyaar garoowa iyogii oo faahfaahsana odayaalka dhaqanka koonfur galbeed waliba radion dhikeena doorashada madaweynenimada bayaan iyo hasaareen golo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waliba iyo kaka dhawaaqeena inay reedilan dhiki doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed doorashadan waliba laka balansanaa ee tumi todobada ee bilung novembar iniya kadhiida baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed odayaalka waliba ayo ka eedayeena dowladda federaalka inii faragelin iyo kahayta doorashada waana iyo halasafati hana ku mid ah musharixiinta waana dhaqaalo iyo baawurba iyo hatitoyosidi sidoo kale xildhibaanada koonfur galbeed waliba iyo hayna hano iyo dhinaga sida muqdisho iyo unbahen waana silahan ku dhaadhiciya musharaxa la wadeeda in iyo dooradanga weli dhegownsadayaal waliba ka guda jirnay wararka ee magaalada baydhabo shacabka magaalada baydhabo waliba iyoon ha ku horjeysadeena iscadilaadii guddiga doorashada koonfur galbeed cali aadan maxamuud cali koronto yanin faahfahaya warkunga siyaasada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba yeenadaba haytee too iska jareen ee kureed madi iyo iscasileen guddoomiyigii guddiga doorashada iyo guddoomiye ku-xigeenkii yahaanoo ka mid ee xubnaha guddiga doorashada maalmadii unahadhaafii iyo magaalada baydhabo weliba hadalhayntii un badan aytay doorashada dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba riida kubey iscadilaadan iyo iscadileen guddiga doorashada iyo guddooyinka guddiga doorashada haddaba weliba mikrofon uun la dhex gaadnay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shacabka ku nool magaalada baydhabo iyo weliba iyo kuwil wilaayana iscadalaadun ownimaduna dhaafni iyo iska cajileen guddiga doorashada iyo guddooyinshooba iscadilaada xalay kolay siduu nadda ku wargabna eediyadan dhowsudaani waan aragaani dhowsudaani midlaas mara aragaani iyagu hadalayan aragni mayshaani isasilaad ini lisasila isasilaaddan way koreeyay labaanadii koonfur galbeed beeskan haay yahmarliin rori iido wal sharci ah ama koonfur galbeed ahaanay ama dastuuri ee jara in ogolaada wan jarna ilaa iyo hadda warmin hayn ulijiijida liingwedi iido maamulkii koonfur galbeed oo ka sarayna goobjooga iyo rooga wadanka ku suganya weliba wasiirin mal madaxweynihii roogan iyo falkaati suubi taas waa lamada dowladooda ku wada hadalaayaan laakiin walna quseeyaa ka hadalayan way ka hadalee is-islaada dhiiri xalay deegani inii shiqaab darannin is-azili iyo aragaani is-asilaadaas oo nabadgeliyo xuma dhaliyaas lianna nimankaas isbuuca maqoyin haddii iyo dadadkiidio nin is-asilow maalin koowada behen maalin lamada behen maalin saddexada behen dadadkiidiyo wadaniyadda haddii yiin maalintii lamaadaas azili هاي مختار عليه سهل لنا السياب بيس أسلين أو أبتشي أو هايسة runtiyow ka toosinyiin ma jaradhe lan la doordow ilan wal doordow toona maroogananta markuu maybwaa lan gudiliignagada doorasho liinsuu biyabantuma baroogod saadaraadiya dadku sii ka saanyiin waan walka horseede wal mucaarade walka banaanbahe asiyoonayta adduun wal kula horseedan karno kula horseedan
dadweynaha dhan halmaad ayaan wada aragahaya ujeedada inay ata arqalad siyaasadeed oo meel kastaba ka jirto inay jirtay dadka dhan wada aragahaya laakiinse ana shaksi mafadaana inay guddigii iscasilaan may ballan baahanahay xilligii koonfur galbeed dardargelin faday la wadi lahaayay iyo xilligan la roog xilligeeka macnaha koonfur galbeed hooslangnaga mahayna hadalhaynta magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo badan ay tahay doorashada ku dhihi doonto toddoba novembar welog iyaga koyti in iyo iscasilaan guddoonkii iyo guddoomiyeenkii guddiga doorashada iyo qaar ka mid ee xubnaha guddiga doorashada aqoon-yahanada koonfur galbeed weliba ku hadaleena jahwareerka siyaasadeeda ee ku teegan magaalada baydhabo muxudiin xusni yadhin faahfaahiyo warkuna jahawareerka siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed ayaa soo bilowday gelinkii dambe isniintii shalay markii guddoomiyihii guddiga doorashada madaxweynaha ku-xigeenkiisii iyo xubno gaaraya lix iyo toban ay ku dhawaaqeen iscasilaadooda wariballarey magaagay xildhibaan carfe ibraahim aadan ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed walibaa inta ka caddeeyey mar lamaad mar saddexaad inta ka caddeeyey ni guddoomiinimadii guddiga doorashada iyo xibantii guddiga doorashada lamadaba aan isku casili sababo jaran awjoo waliba aan isku casirey meelaraay walaa haddii ada wadu walaa haddii ada qaabjo goroga waayta ama ka eeba hoos adaka gal wali faylaha adoon ka eeboon ineed meelaraay dhinunka ku bata maadaama ee sababo hoos jaran daraadiyo una aragni ana aragi waliba isku casilay xilkii guddiga doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeedtahay iyo isku casili hadalkan guddiga kadib ayaa bulshada iyo jawiga magaalada laga dareemay xaalad aan deganayn dadweynaha koonfur galbeed ayaa ka walaacsan marxalada taagan iyo toddoba iyo tobanka nofembar oo doorashada loo balansan yahay sida ay ku suurageli karto qabsoomida doorashada madaxweynaha ibraahim aadan ibraahim oo aqoon-yahanada koonfur galbeed ka mid ah ayaa qaba in marka xaalada siyaasadda sidan ay u jahwareersan tahay mas-uuliyadda ay ka saaran tahay guddoomiyaha baarlamanka iyo xildhibaanadiisa
dadweynaha warwarka haya iyo wadnahay farta ku hayaan dadka go-aanka laga sugaya waa idinka codkiinaas ayay ku xiran tahay badbaadada koonfur galbeed iyo badbaado la-aanteedii alle ka sokow qadartiisa marka mas-uuliyad baa idinka saaran ka gudaweyn sidaad u fakertaan keliya waxay mas-uuliyad idinka saaran tahay maamooyinka shaaha ku gada wadooyinka reer baadiyaha xoolodhaqatada iyo daaqsatada beeraleyda dhammaan dadweynaha ku nool koonfur galbeed waxbay tabayaan oo ama ay isleeyihiin dhib baa haysta dhibkaa qofkii ka qaadi lahaa ilaahay baa keeni karee laakiin asbaab baa nala faray asbaabtiina maanta idinkay gacantiina ku jirtahay codkiina ha ka weynaado wax jeeb lagu qaato iyo nin jeclaysi odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda ku jahwareersan sida ay u wajihi lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed ku soo korortay malaaq cali cabdiraxmaan shiino waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka
mas-uuliyadeedu dhabarka u saaran tahay dowladda federaalka guddiga ay sameeyeen tale ma ku leedihin annaga arrintaa tale aan ku leenahay ma jirto aasadeeda bannaanka odayaalka dhaganka haddii aanu nahay wax walba maslaxad ku jirta ayaan ka shaqaynaa wixii kordhalalay fitna keenaya oo annaga shughulna kuma lihiinba laakiin arrintu waxa weeyaan arrin aan ku xumaanay wey dowladda federaalka arrinku noogu sheegatay ayadaa samaysay wixii ka soo bahana ayaday aaba leedahay hadda maxaa xalla marka toddoba iyo tobanka nofembar doorasho ma qabsoomaysa doorasho ma qabsoomayso ma qabsoomayso ma jirto koob iyo toban maalmood ka hartay guddigii wuu iscasilay xildhibaanadii ha mare loo dardaray xaggaa la geeyey hadduu wax la samaasiye ma aqaane meesha meel doorasho ka dhacaysa ma aha sababtoo ah koob iyo tobanka toban maalmood in guddi la dhiso gudoomiyaha baarlamaanka laftiisaa la raba inuu shaqada ka tago ayaa ayuu ayuu ayaa ayaa la malaynayaa inuu shaqada ka tago cabdiqaadir sheekh cali barako oo ah guddoomiyaha ururada bulshada koonfur galbeed ayaa soo jeediyey in guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed uu magacaabo guddi cusub oo doorasho si deegaanka carqalad aysan uga dhicin waxaan rabaa inaan kula jiro gudoomiyaha baarlamaanka qaabkiisa aan leeyahay gudoomiye waa ku maasan tahay wakiiladii hore aa usoo xushay wasiiraan haddee dhacda in tacjiraanna waa qadar rabbi waxaan kaa codsaynaa haddii ay suurtagal tahay inaad dib ugu magacowdid baarlamaanka adduunya dib awoodaa u leedahay inaad tiraad baarlamaanka soo wada kala faydhaba imaada baarlamaanka aad buuxisay ay jiraan waxaa awood u leedahay inaad dib u magacowdid damiir tacjiray aad buuxisay si ay iyagana howshii ay usii wadaan doctor fawzi cabdinuur waa afhayeenka aqoon-yahanada koonfur galbeed waxa uu sheegay in xaaladda koonfur galbeed ee maanta ay tahay mid nidaam dowladeed aanay ka jirin balse waxa uu ku baaqayaa in deganaan buuxda la muujiyo
deegaanka koonfur galbeed may ku sugiyaa dowladda dowladda-aan ahayd waayo walu ahaa falgashanaydii oo ka jireen kutii doorashada runtii walu ahaa mislaabuuro baldad iyo walaahow iyo mahaadmabuuro deegaanadu wale runtii way maaragna xajeediyaan hownaana kula aqoonyahanada in la dejiyo arrimoon la dejiyo waana la fiiliyo degenaanshaha nabadgelyada deegaanka lacaantii balgashadaydii bal runtii walu ahaa heliyeed
toddoba iyo tobanka nofembar oo ka harsan toban maalmood ma muuqato rajo fiican oo doorasho ay ku qabsoomi karto inkastoo weli guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed war aan ka soo saarin xaalka taagan dhanka musharaxiintana afkoodii ayaa juuqda gabay kulansannadeedka golaha wasiirada ee dardargeliyowka qorshayaalka qaranka ee laha ka gabagabeeyey magaalada muqdisho cabdikariin jakarta ayaa nin faahfahaya warkunga golaha wasiirada oo muddo laba maalin moode muqdisho aan kusoo hadayay kulankii sanadlaha dardargeliyowka qorshayaalka qaranka ayaa iskarahi anti la hoojiye oo la shaqeeyowka andhexaysa hay-adaha dowladda dardargelinta dagaalka kudhanka ee musuq maasuqa ama koranqaadowka dhaqaalaha iyo horumarinta amniga caasimadda iyo weliba dhaqanka qaldanaayo oo lakabedela dhaqan ka salaysan run in sheegowa iyo weliba intisia qofon laga ilaaliya ammaanka ummadda iyo weliba inti la xoojiya isla xisaabtanka golaha ayaa sidaas oo kale iskarahan inti iyo dib unfiiriyaan halbeega siyaasadeeda oo landonye waana xooga la saara dhamaystirowka dastuurka meelamarinta sharciga muhiimka ah iyo weliba hanaanka awooda lahakanaga gacanta ummada soomaaliyeed si markaasi doordan hogaamiyo xaqin leeyina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa khudbad kooban ku jeedi xidhitaanka kulanka mayban usa sheegay intii mas-uuliyiinta fursada iyo u helana intii laka aamina masiirka ummada soomaaliyeed waana lakufado intii hanku baha mas-uuliyadda sidii laka aamini lahay ooyon ka shaqayi lahaayeen danta ummada soomaaliyeed ra-iisul wasaare khayre iyo kabooriye wasiirada anti iyo dhaqangeliyana qodobadii ha ku bahiya shirtanadeedka si markaasi landeera isiga ummada soomaaliyeed dowladda soomaaliya weliba ku hadalay dadkii amisom iyo geeka iyo dili wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya weliba ayay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ayay la socota dad rayid ah oo walyeelaha ku deeri dhacdadii iyo ka lug lahaayeen ciidamada amisom ee geeka kadhiidii degmada horiwaa ee gobolka banaadir iyo dowladda weliba ayay wade baaritaano la xiriira dhaacdadaasi ee geeka iyo dabana bulshada iyo la wadaagi doonaan walaay hakaziyaada weliban iyo ku xunyiina walyeeladii aha ku deyrtay shacabka soomaaliyeed sida laha ka sheegahay waraakubahii dowladda soomaaliya magaalada kismaayo ee caasimada ku-meel gaarka maamulka jubbaland weliba ku socday diyaargarowga shirka lakafadow ini meelisay iyo kabaaldhadaan wasiirada amniga maamul goboleedyada shirkuun weliba sidoo kale usugu qayb gala doona taliyaasha ciidamada maamulada puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland shirkuun weliba diirada laka saara doona sidii la dhisi lahaayey ciidan iyo leeyin maamulka goboleedyada waana ku koobaan ilaa afar kun oo askari wasiirada amniga galmudug iyo koonfur galbeed weliba iyo geeka iyo haynahan iyo ambahi magaalada kismaayo xille iyo meelise iyo kasuganyiin wasiirada amniga maamulada jubbaland iyo puntland wasiirada amniga weliba sidoo kale iyo noqon doonana golo amniga maamul goboleedyada iyada waana saameey doonta golo hooskooyo wahaan hadda iyo leeyin maamul goboleedyada kadambeyntii dhiguunsadiyaala ilaa seytuun arday ayaa la sheegay in lagu afduuwaday magaalada bamenda xukuumadda cameroon weliba ayay bilowtay howlgal ballaaran oo aan iyo kabaada goobayaan ilaa seytuun owlaada oo aan ahaanase la sheegay in lagu afduuwaday iskool kayaala qayb ku mid ee dalkaasi cameroona raggu hubaysanaayee weliba iyo ulaadoon iyo ku afduwadeyna iskoolkasay oo kiyaala bamendha ee waqooyiga galbeedka dalkaasa baro bulshada ee cameroon weliba la kafaafiyey muuqaal la rumaysanyey ini koo ku mid ee afduubayaasha say usahaduubi owlaadaasa kooxo gooni socdowka ama gooni angoosadii waliba sanadkun iyo saray iyo iyo koryo un qaadayana weerarada iyo kajeysayaan gobolkaasi oo shacabka iyo ka eedayayaan dowladda ini iyo sixun iyo la dhaqmayaan warkii hamiinimo idinku dhugunsaasan idaacadda raadiyaha warsan dhugunsadayaal hamiinimaadu intaninkeeginti warkunkoo lamid ee una reed unku kulmaana dhugunsadayaal waliba sinkukutabaan mis huraano nabadaana